madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ka soo kici timay magaalada jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaa sharaf weyn noo ah inuu maanta noogu yimaado booqasho shaqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madax xasan sheekh maxamuud iyo wafdi balaaran oo la socday oo maalmahan baan sugeyn iyadoo safarkan macnihiisu ahaa arrintii wada tashiga bal sanadkan aan ku jirno markii hore taarikh baa lagu sii sheegi jiray iyo soomaaliya bal inay wejigeeda siyaasadeed iyo qaab u yeelato mas-uuliyiintuna ay ku wada shirayeen haddii laha yidhaahdo waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhowow aad baan kaaga bogaadinayaa tii jawhar ilaahay buu kusoo guuleeyey in shirkii shabeelle state ama magaca loo bixin doono iyagaa la bixi doona ay aad soo furteen aad soo dadahdeen haddaad timaadeen waxaa sileeya waa khayr badan marka hadal kale ma jiro soo dhoweynta madaxweynahan aad baan ugu farxsannahay dadka guud ahaan inoo ku hadlaya afka reer jubbaland oo dhan iyo dadka soomaalida gobollada degaba aad baan ugu farxsannahay waana soo dhoweynayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalka qaatay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada ka soo bixi doonta shirka madasha qaran ee ka furmi doona magaalada kismaayo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay madaxweyne axmed waxaan ka nimiday magaalada jowhar oo aan shalay ku soo furnay shirkii maamul samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ilaah idinkiis noqon doono maamul samaynta dowlad goboleedyada cusub ee dalka kahana qaadayo kii ugu dambeeyey inuu noqdo aan rajaynayno laguna guulaysan doono muddo hore ayay ahayday inaan nimaado halkan waxaase naloogu cudur daharay shaqadaas kaleoo ayadana muxuu ahay muhiimka ahayd oo dalka soomaaliya muhiimka u ahayd magaalada kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku idhahdaa looga tashanaayo haddii aan la yidhaahdo qaabka siyaasadda loo wajahaayo ama looga gudbaayo waxaa halkan isugu yimid hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hogaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday shirka muhiimadiis waa kii hore loogu ballamay bisha janawari tobankeeda horey waa tii loogu ballamay shirkii wadatashiga qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho maantana kii ugu dambeeyey inuu noqdaan rajaynaynaa oo talo rasmi ah oo ummadda soomaaliyeed mustaqbalkeeda wax ka tartan ay ka soo baxdo waana muxuu ahay dee wax raalli la isaga yahay oo soomaaliya oo dhan ay raalli ka wada tahay oo lagu wada qanacsan yahay waaye wax aan raadinayno aan isugu nimiday kulamo horena aan u galnay marka dowladda jubbaland iyo dadka reer jubbalandne waa uga mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo martigelinta intaba ay martigeliyeen shirkan maantana halkan ay isugu keeneen dad aad iyo aad u tiro badan oo soomaali ah oo aan rabna in ay wadatashigaasi guul ay gaarsiiyaan waanaan ku rajo weynaa insha allahu inay halkaani guul kusoo gabagaboobi doonto oo guul ay ka soo bixi doonto haddii alla yara aad iyo aad umahadsan magaalada kismaayo waxaa horey ugu sugnaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo xubno ka socda waddamada beesha caalamka kuwaas oo goobjoog ka ahaan doona shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya ee looga arrinsanayo nooca doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan shirka madasha qaran ee la filaya inuu magaalada kismaayo ka furmo ayaa dhowr jeer dib u dhacay hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa v o a u xaqiijiyey in shirka uu furmi doono maalinta berri ah khadar maxamuud xareed v o a kismaayo